qalabkan oo ah qalab ay keeneen ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka duwan kan ay bixiyaan hay-adaha caafimaadka iyo kuwa lagu iibiyo goobaha gaarka loo leeyahay waxayna ku soo kordhiyeen ganacsatada sida uu sheegay qalabka afka lagu xirto iyo shaambooyinka gacmaha lagu dhaqdo kuwaas oo ka duwan kuwa hay-adaha laga qaato islamarkaana ah kuwa mar kasta la dhaqanayo cali cabdulla xasan oo goob ganacsi kule suuqa hanti wadaag ayaa sharxaya qaabka uu u egyahay iyo lacagaha la kala siisto wallaahi ganacsatada jowhar kuma baraarugsaneyn sanadihii hore ee covid nineteen oo cusbaay nika waxaa noo xiran face maska noo xiran oo waa la qabsanay dadkina waxay aada u iibsadaan face maskaha cusub oo hadda socdo originalka oo qofka subaxii oo inoo soo qaato habeenkii u dhaqanaa oo leersana subaxia soo cusub oo soo gashanaa nadiif ah kaasaa aada u ogataa aniga waxaan ka keenay muqdisho qolada muqdisho waxaan ka keenay nairobi nairobi nairobi ay kasoo qaadaan taxafar macmal loo sameeya waa jira laakiin waxaa ka kuwaalis badan haa ka qurxoon kan laga keena kenya hadda waxaan iibinaa laba doolar calaa xabad laba doolar haa laba doolaraan ka iibinaa dadkana aad ay u qaadanayaan dadka qaar dadka boqolkiiba sideetan waa qaadanayaan bahalka waxaa diidan dad dadka qaar waxay ku leeyihin anaka muslimaa nahay weysaa iyo dhooran igu dhacayo bahalka dadka boqolkiiba sideetan waa ku baraarugsan yihiin dadka cudurka waxaana jirta dad badan oo aan aaminsanayn xirashada maaskiska inkastoo ay jiraan qaar badan oo bilaabay xirashada wuxuu kala duwan yahay neefta makugu celinayo shabaq waaye oo loogu talagalay qofka ka neefsan karo wejiga abirkiisa waayo waxaan oo balastig lasoo geli ma asna balastig wejijiidna shaambooyinkii farxalka aaday ugadmaayan waxyaabihii nadaafada sida kalooriinka falaashka oo kale wixii nadaafada aaday dadka u qaadanaya waxyaabahaasa naga go-an oo hadda suuqa gabaabsiku sii ah farxalka waxaa iibinaa laba doolar iyo bar aaga farxalka yariiska oga handi handi wash falaashka laba doolar waa kaloriinka wixii nadaafada wixii nadaafada o dhan dadka gadanay dadka waa ka baaraan degeen sanadka hore elduufaa lahay oo dadkii ma ogeyn laakiin sanadkan dadka inuu covid nineteen soo noqdo waa dareemeen ganacsatada muqdisho wixii dhan waa soo dhigteen hadda wax kala go-an ma jiro ma ahan cali oo keliya ganacsatada bilowday taxadarka covid sagaal iyo toban iyadoo ay ku dhiiradeen in ay ganacsi ahaan dadkaasi ugu keenaan oo ay ka iibsadaan sidoo kalena ay bilaabeen in marka hore iyaga ay xirtaan si loogu daydo islamarkaana looga iibsado